odayaashan oo kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ay horinayaan dagaal beeleedyada ka socda gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada warshiiq waxa ay si gaar ah eedeen u jeediyeen xildhibaan xaadoole oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalk iyo mas-uuliyiin kale kuwaas oo ay ku eedeeyeen horinta colaad beeleedyada ka jira gobolka shabeellaha dhexe waa kuwaan iyaga oo arrintaasi ka hadlaya walaale haddaa aniga isdulno oo xoole guryihi iska gubno walaalahay wax ilaahayna ogolyaha ma ah dadnimadana ma ogola walaalahay waa arrintaasa laga fiirsado wixii dhinta waa naga dhinteen dariiqo dariiqay waa ku wada ku wada hadli jirnay wax iskugu gey jirnay mar allaala mar allaala markay meesha si fiican u marayso ismaan xaadoole adigaa ku yidhi muxuu ahay halli ii sugo oo istoobgareeyey haddana adigaa iskeligaa baxay adigoo ciidan gaar ah wato waxaa meeshaas oo aad kala timaado walax aad nagula soo noqonaysid wixii ka dhaco oo dhibaataa nagula soo noqonaysa ma jiraan hadduu al ku roon yahay guddoomiyaha degmada balcad waxaan leenahay dadka colaadda uu ku horinayo oo qoryaha iyo baasuukayaasha iyo dabajeexida uu isugu dhiibayo ha ka waantoobaan leenahay asigana gaashaanla dhexe abshirkaaraan in saakay meeshii colaadda ka jirtay oo asna cabiraya abshirkaarahaasoo gaashaanla dhexe ah meeshii colaadda ka dhacday inuu maanta cabiraayo oo googoonayo iidan oo ayaan daraan leenahay degmada warshiiq waxa ka dhacayo walax aan ku faraxsanahay ma ahan walaalka isu duulaaya ee hubka isku qaadahayo odaya habaraa isku dhalay waxaan ku bogaabihayaa inayna hubkaas isu qaadan dowladda federaalk ayaa mar weliba lagu eedeeyaa horinta dagaalbeeleedyada ka socda dalka soomaaliya waxaana dadka u dhundaloola arrimaha siyaasadda ay sheegayaan in xildhibaanada qaar ay hub siiyaan qabaa'ilaadka iyadoona maanta dalkeena soomaaliya u hareeyey dagaalka ku salaysan qabyaaladda